إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose dagaal u dhexeeya maamulada isdiidan ee ka jira magaalada beledweyne ayaa ka socda gudaha magaaladaas wariye u shaqaynayay dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud shil khasaare u geysta askarta dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa maxkamad soo taagtay askar lagu eedeeyey dalka taliyahooda iyo inay sidoo kale soo faaruujiyeen furmaha dagaalka ee gobolka mudugga waxaa dalka maraykanka lagu maxkamadeynayaa nin hore u dilay wadaad soomaali ah kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey qaybta shanaad dayactirka wadooyinka ay saameeyeen fatahadaha si gaara wadooyinka magaalada saakow warka sidoo kale waxaa qayb ka ah qaybta labaad xaneexaan ugu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisimaha ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka sameysteen garoonka magaalada baraawe iyo sidoo kale deegaanka buuracolow ee asna hoostaga magaalada baraawe weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ee xalay weerarada la kulmay dagaal u dhexeeya maamulada isdiidan ee ka jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka socda gudaha magaaladaas cabdifataax faarax ayaa ka waramaya
dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan maamulka hirshabeelle iyo kan hiiraan state ayaa xalay ka bilowday gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaalkaasi ayaana ilaa saakay ka socda gudaha magaaladaasi dagaalkan ayaa daba socda israsaaseyn dhowaan magaaladaasi ku dhex martay ciidamo hoostaga guddoomiyaha hirshabeelle ee gobolka hiiraan iyo guddoomiyaha jalalaqsi oo isku dhinac ahaa iyo ciidamo ka tirsan maamulka isku magacaabay hiiraan state lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi oo saameeyey dadka ku dhaqan magaalada beledweyne labada dhinac ayaa isku hor fadhiya xerada lamagalay oo uu dagaalka ka bilowday saqdhexe ee xalay hubka culus ee labada dhinac isweedaarsanayeen ayaa ka dhacaya xaafadaha qaar ee magaalada waxaana markii uu dagaalka bilaabanayay uu xaalku ahaa sidan dhinacyada halkaasi isku haya ayaa gurmad kala helaya iyadoo aysan muuqan cid kala dhex gashay ciidamada jabuuti ayaa isaga baxay meelaha ay ku dagaalamayaan labada ciidan ciidamada dowladda xabashida etoobiya ka jooga hiiraan ayaa taageeraya oo soo hubeynaya ciidamada hiiraan state iyagoo doonaya inay meesha ka saaraan maamulka hirshabeelle wariye u shaqaynayay dowladda federaalka ayaa lagu dilay gudaha magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa ka waramaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa weriye u shaqaynayay raadiyo muqdisho ee leedahay dowladda federaalka ku dilay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud wariyahan oo lagu magacaabi jiray cabdikariin axmed bulxam ayaa loola cararay isbitaal ku yaala cabudwaaq oo ugu dambeyntii uu u geeriyooday dhaawac soo gaaray saraakiisha booliska cabudwaaq ayaa sheegay inay qabteen askarigii dilay weriyaha u shaqaynayay dowladda federaalka mid ka mid ah saxafiyiinta ku sugan cabudwaaq ayaa ka hadlay sida uu u dhacay dilka loo geystay weriyahan isagoo xusay in dilkan uu argagax geliyey weriyaasha ku sugan cabudwaaq wariyaha rugcadaaga ah cabdikariin axmed bulxan oo wakiil uga ahaa t v-ga qaranka magaalada cabudwaaq dhaawiciisa waxay ka gaareen dhafoorka oo xabadu ay uga dhacday dhinaca kalena ay ka baxday sidoo kale labada lugoodna waa uga dhacday waxaa jira nin ka mid ahaa shaqaalaha ama waardiyaasha oo mur u dhex maray kadibna uu dhowr xabadood uu kaga dhuftay dhafoorka iyo sidoo kale lugaha si kastay haataba ciidamada dowladda federaalka ayaa caan ku ah is-ugaarsiga ciidankooda iyagoona maalin weliba laga soo tibiyo dagaalo iyo dilal ay isku geysanayaan dhexdooda shil ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader shilgiisii khasaare nafeed ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa calaamad iyo annaasir ee duleedka magaalada muqdisho shilkan ayaa yimid ka gadaal markii uu gadoomay gaariri kaaba oo ay dad saarnaayeen waxaana halkaasi ku geeriyooday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale sidii ay kusoo waramayaan goobjoogayaal ku sugnaa halka uu shilka ka dhacay iyadoo sidoo kale ay jiraan askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay shilkani dadkii dhaawacyada qabay ayaana legay isbitaalada caafimaad si halkaasi xaaladooda lagula tacaalo dhaawacooduna loogu daweeyo shilkan ayaa ka mid ah shilalka gawaari ee ka dhacaya magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaana ay geysanayaan khasaare iskugu jiraan dhimasho iyo dhaawac iyadoo ay shilalka u badan yihiin magaalooyinka aanan wadadoodu wanaagsanayn dowladda federaalka ayaa maxkamad soo taagtay askar lagu eedeeyey dilka taliyahooda iyo sidoo kale inay soo faaruujiyeen furimaha dagaalka ee gobolka mudug mahad cubeyd ayaa ka waramaya maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka ayaa waxaa ka soo muuqday askar ka tirsan dowladda federaalka oo loo kala haysto eedo la xiriira inay ka soo baxsadeen furin dagaal iyo inay dileen ninkii u talinayay askartan ayaa tiro ahaan gaaraya ilaa sagaal askari toddoba ka mid ah waxaa lagu eedeeyey inay ka soo baxsadeen furin dagaal oo ay kaga jireen gobolka mudugga gaar ahaan deegaanka bacadweyne oo ay haatan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dib ula wareegtay kana babanayso raayada towxiidka halka labada kalena lagu eedeeyey inay dileen ninkii u talinayay guutada ay ka tirsanaayeen oo lagu magacaabi jiray mustaf nuur suudi waxaa loo yaqaan xeerka ciqaabta ee ay dowladda federaalku isku xukunto ayuu sheegay nin ka mid ah maxkamadda ciidamada dowladda federaalka inuu dhigayo in askartan lagu kala xukumo dil toogasho iyo xabsi dhowr sano ah waxaa jira askar intan ka badan oo cabsi awgeed u soo baneeyey magaalooyinka camaara bacadweyne iyo masegawaay kuwaasoo ilaa iyo haatan aysan soo qaban dowladda federaalka askarta dowladda federaalka ee ku sugan mudugga ayaa ka baxsanaya furimaha dagaalka sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dalka maraykanka lagu maxkamadeynayaa nin hore u dilay wadaad soomaali ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar dalka maraykanka waxaa ka bilaabatay maxkamadanta nin dil u geystay wadaad soomaali ah kaas oo labada kun kooiyo labaatankii ku dilay dalka maraykanka dilkaani ayaa waxaa geystay nin amerikaan ah waxa uuna wadaad kula kacay afduub dhac isagoona intaa kadib dilay wadaadkan oo caan ka dhex ahaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada colombos gobolka ohio ee dalka maraykanka dilaagan oo lagu magacaabo john waldin oo ah ninka dilay wadaadka soomaaliga ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay dhammaan dembiyadii loo haystay sheekh maxamed xasan oo ahaa wadaadka la dilay ayaa waxa uu imaamka ahaa masjidka abu hureyra oo ku yaala waqooyi bari ee colombos soomaalida ku nool wadamada reer galbeedka ayaa waxay marar badan la kulmaan dhibaatooyin isugu jira faquuq iyo dilal ka dhanah muslim naceebka kuwaas oo ay geysanayaan gaaladu dhalatay wadamada ay ku nool yihiin kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey qaybta shanaad dayaxtirka wadooyinka ay saameeyeen fatahaadaha si gaara wadooyinka magaalada saakow maxamed qaasim ayaa ka waramaya
kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta shanaad ee muuqaalada tixaanaha ah ee lagu soo gudbiyo dayactirka waddooyinka ay saameeyeen fatahadihii ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka soomaaliya muuqaalkan ayaa waxaa lagu soo gudbinayaa dayactirkii lagu sameeyey waddooyinka degmada saakow kadib markii magaalada ay buuxiyeen biyihii kusoo fatahay sidoo kale filimka inta uu socdo waxaad ku daawanaysaa baldoosaro iyo gaadiidka iskorogayaasha oo shaqooyinkooda wata muddooyinkii lasoo dhaafay kanaalka wararka alkataayib ayaa sii dardargeliyey baahinta muuqaalada ku saabsan dayactirka iyo dib u hagaajinta waddooyinka halbuul oo ah bulshada xiridda togaga ay jeexeen fatahadihii lasoo dhaafay
markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad taxane aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
xalqada labaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa qaswadii weyneed ee fatxu maka oo horseeday in guud ahaan dhulka jasiiratul carab noqdo daar islaam wixii xilligaa ka dambeeyeyna ay futuuxaadku u tallaabaan meel ka baxsan jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam gaaladii qureysheed ayaa sanadkii lixaad ee hijriyada waxa ay hor istaageen muslimiinta oo uu hogaaminaya nebiga sala allahu calayhi wasalam inay cumreystaan ama xajiyaan waxaana ay muslimiintu dib ugu soo noqdeen madiina kadib markii quraysh lala gaaray heshiiskii sulxul xudeybiya oo horudhac u ahaa furashadii maka nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu iska xil saaray fulinta dhammaan qodobadii uu kula heshiiyey quraysh haddii ay noqdaan qodobada ay muslimiintu soo dhoweeyeen iyo xitaa kuwa ay yaro dhibsadeen laakiin sanadkii sideedaad ee hijiriyada quraysh ayaa burisay qaar ka mida qodobadii heshiiska reer bani bakar oo ahaa xulafadii qureysheed ayaa ku xadgudbay reer qusaaca oo gaashaanbuur iyo xilfila ahaa muslimiinta taasoo ka dhigan in quraysh ay ku xadgudubtay muslimiinta inkastoo quraysh ay isku dayday inay ka daba tagta qaladkaas haddana kuma guulaysan iskudaygeeda nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa amray saxaabada diyaargarow iyo heegan buuxa inay galaan waxaana markaan soo dhowaatay saacaddii ay kala bixi lahaayeen mushrikiintii maka iyo muslimiinta waxay sii socdaanba ciidamada muslimiinta waxa ay bisha barakaysan ee ramadaan sanadkii sideedaad ee hijiriyada ay gaareen duleedyada maka ciidamadii muslimiinta ayaana mid kasta oo ka mida lagu amray inuu dab shito si loo argagaxgeliyo cadowga loona tuso tirobadnida muslimiinta riwaayaadka siyarka iyo makhaasida waxa ay tilmaamaan in toban kun oo saxaabi ay dab daarteen taasoo ka dhigan in makah ay ku dhowaatay inay ifsato ilayska ka baxaya dabkaas tirada badan abu sufyaan oo isagoo wareegaya duleedyada maka wardoonna ah ay muslimiinta gacanta ku dhigeen ayaa islaamay waxa uuna markaa kadib gudaha u galay maka isagoo u sheegay inaanay awoodin iska caabinta colkan duulaanka ah raggii maka ee halyeynimada iyo geesinimada ku tilmaamnaa ayaa argagax adag soo wajahay waxayna hoos ka soo xirteen guryahooda halka qaarkoodna ay isugu tageen kacbada si ay naftooda u badbaadsadaan nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa galay gudaha maka isagoo khushuucsan oo tawaaducaya waxaana uu dawaafay kacbada ruknigana salaamay waxa uu nebigu gacanta ku watay qows mana jirin sanam uu soo maro ilaa waa uu ku dhufanayay isagoo akhrinaya
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu maalinkii fatxu maka dhigay wacdar taariikhi ah isagoo cafiyey reer maka oo xilligaasi ka mid ahaa cadowga ugu daran islaamka iyo muslimiinta inkastoo cafisku ahaa mid guud haddana waxaa jiray shakhsiyaad kooban oo aanu cafiskaasi soo gelin kuwaasoo dhegta dhiigga loo daray fatxumakana waxa ay bilow u noqotay ciribtirka shirkiga ee duulaanka jasiiratul carab wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxa uu islaamku camimay dhulkaasi barakaysan ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam dardaarmay in mushrikiinta laga saaro لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta labaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa